golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa kalfadhigii saddexaad fadhigiisa sagaalaad oo maanta ay yeesheen ayaa waxa ay ku ansixiyeen xeerka kalluumeysiga kaas oo wasaaradda kalluumeysiga iyo qiraadka badda horkeentay golaha baarlamaanka jubbaland wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo qiraadka badda jubbaland xildhibaan cabaas cali ibraahin ayaa golaha wakiilada jubbaland ka codsaday ansixinta xeerka kalluumeysiga jubli badan ayaan gelinay qarash badan ayaan gelinay in aan maanta ito fursad u helno inaan baarlamaanka sharafta leh aan hor keenno si ay nooga ansixiyaan xeerkani wuxuu ka kooban yahay afartan iyo laba qodob oo qaabka waxaa laga soo manguuriyey xeerka lixdankii qodobka ama xeerka saddex iyo labaatanaad ayaa laga soo manguuriyey waa laydinku hor akrinayaa si fiican u dhagaysta arka waxaan si naxariis ama sharaf leh idinkaga codsanayaa anigoo wasiirka kalluumaysiga kheyraadka badda ah xildhibaanadeeda sharafta leh in ay ii ansixiyaan xeerkaasi ama hindisharciyeedkaas maxamed axmed weledi oo wakiil ka ahaa wasiirka wasaaradda ahna la taliyaha wasaaradda kalluumaysiga ayaa xeerkan ka hor akhriyey baarlamaanka jubbaland beedka shanaad marka aad fiirisaan waxaa ku qoran waxa la dhahaa eryo bixin macnaheedu waxay tahay waxay ka turjumi xaraf kasta oo halkaas ku qoran oo macnaha sharciga gudihiisa aad ka dheehan kartaan macnaha uu leeyahay marka sharcigan ujoodkiisa wuxuu ahaa in aan maaragtay la helo ilaan noolo biyoodka waxay u baahan yihiin sharci lagu hago oo maaragtay dee lagu ilaaliyo taas awgeed ayaa maaragtay sharcigan loo soo bandhigayaa kulanka baarlamaanka ayaa waxaa soo xaadiray konton xildhibaan inta uu socday kulanka ayaa mudanayaasha waxa ay si weyn uga doodeen xeerkan waxa ayna u codeeyey afartan iyo shan mudane waxaana diiday shan xildhibaan mana jirin cid ka aamustay waxaana sidaasi golaha ay ku ansixiyeen sharciga dib u eegista kalluumaysiga dowlad goboleedka jubbaland